farsamada gacanta ayaa door muhiim ah ka qaadata horumarka adeegyada bulshada qaar ay isticmaasho dadka ka shaqaysta farsamada gacanta gaar ahaan kuwa farsameeya biraha yaambada masaaraha iyo qaar badan oo ka mid ah farsamada gacanta ayaa kuwa ay ka shaqaystaan waxa ay yihiin dad danyar ah u baahan in lagu garab istaago si ay usii casriyeeyaan farsamadooda maadaama bulshada qaar ay isticmaalaan waxa ay sameeyaan shariif abujiilaani waxa uu biraha ku tumaa magaalada kismaayo wuxuu warbaahintu waa muga warbixiyey waxyaabaha uu farsameeyo tan labaad anaa waxaan ka shaqeynaa biraha farsamada birahaan ka shaqeynaa waxaana suubinaa farsamada sidoo kale masaaraha yaambada kabaabooyinka farsamada ilaaba kuraburusooyinka wax kasta ayaa qaanda ay naqato farsamada alxan hataa waa sameynaa adi ganjooyinka ganjoolooyinka kulli waa alxamnaa ani saa hadda dugsi uu soo dhameey ani dugsi adi hal mar le oo iskoolla lii geli iskoolkana ay tahay af carabi len bartay inta kale ingiriis iyo af soomaaliya waxaasdhan ma soo baray dugsigan kasoo baxe af carabi iyo luqada axkaamtaan soo akrisaday kadibna si aan soo gala toban iyo kow sanaan jiraa haddana waxaan jiraa labaatan dow sano hadda maasha allah alxamdulilah eeraan ka gaare ilaahay waa kuuron yahay waa ka guursada eeraan ka leeyahay haddana laakiin farsamadii len kuwa taha ilmihan ku korsanaya reerna waa leeyahay afar caruura leeyahay alxamdulilah maasha alla ilaah iidaaye tan labaadna horta birtaan wax ka fiicanna ma arkin farsamo ka fiicanna maba soo dhidhiminin haa waa jira dadku waxay dhahayaan tumaal ay yihiin anagana waxba mau arka anagana waxyaabahaasse wax mau aragno anaga farsamadayna waa haysanaa dhaxalna waniba tahay aabee awoogee ka shaqayn jiray haddana alxamdulilah maasha allah ana ilmiyan kursanaa wax kasta hadde dadka maqaayadleyda alaabta u baahan kawaanleyda alaabta u baahan ilaahay waa kuuna wixii baawurleyda iskarbeelooy waxa wixii hadda bulsho oo dadka oo adeega dhan oo biraha anaga la wada haa anaga had sameyna hadda hadda qaay ahaan anaga had samaysano waxaa dad noo sameynaya maahan hay-ad wax laga keena maahan fariinta waxaa codsanaya horta inaan naga dhaafaan horta qabyaalada oo na dhahaan oo tumaalaad tihiin iyo biraad tuntiin waxaas anagana anaga waa noo baahantii anagana waa nii baahana farsamada u dheerbo haddana wax laga soo gaaro waa nebi nabi daa-uuda laga soo gaaro meeshaana wax la dhaafi karna ma ahan anaa haddaa dhaafna wax badanaa ognahaynaa haddana dad badana natawaahan dhinaca kale qaar ka mid ee dadka ka shaqaysta farsamada gacanta ayaa waxay bulshada ugu baaqeen in lagu tagoorin farsamadooda waxaa takoornagu noqdee in shaqadeen anaga aan ka shaqayno in lagu caayo haddana aana laga maarmin nolo baahdo waxaan dareemayaa in bini'aadinimada meel looga dhacayo dhulka lagu dhigaya niijab xunaan dareemaa bulshada waxaan u baaqaa micnihii walaalahoodii dad muslina la wada yahay in takoorka laga dhaafo hadallada oo oo midab takoorka ah in laga dhaafo waxyaalaha micnihii niyadda ka dilaya dadka in la dhihin si kastaba haatee dadka biraha tumaya waxay door muhiim ah ka qaataan horumarka adeegyada bulshada maadaama dadka danta yar ay u baahan yihiin in ay markaasi ka soo iibsadaan adeegyada lagu farsameeyo farsamada gacanta gaar ahaan kuwa markaasi biraha tuma